dadkan dad fiican maaha dad aanan dadkana ka naxaynin diintana ka naxaynin oo diintana dhibaateeyey dadka dhibaateeyey dalka dhibaateeyey waaye shabaabna maba la dhihi kara waa al-khusaash waa waxa rabsho iyo dhibaatoon ka shaqeeya oo waxay sameynayaan aan la garanaynin dee horta ummadda la qalday oo dhallinyaradana waxaan leenahay ilaahay ha kasoo hanuuniyo haddee kuwa adduunyada inta dembiga kasoo galay oo meelaha inay ku dhuudhuuntaan oo soomaaliya dawlad la-aan ahaato dadkan dadaad iyo dilid inay ku hayaan raban ilaahay hanaga qabtaan leenahay in laiska celiyo waxaan ahayn male ummadda soomaaliyeed meel kastoay joogtaani waxaan leeyahay nimankaasa laiska celiyo qoryaha ayaga haystaan uuna keliya ma qarxaan qoryaha kalena waa waxbay dilayaan ha laiska celiyo in laiska celiyo waxaan ahayna male waxaana rajeynaa uun hadda waa un laga adkaaday ciidamada amison iyo ciidamada militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda dadaal badan ay sameeyeen inta dhimana waxaan leeyahay aniga hala dhamaystiro waana la dhamaystiri doonaa muddo dhow haddii ilaahay